faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaanigo reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa u dooroon faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa nin nabadoon ahaa lagu dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulle farmaajo oo la guddoonsiiyey abaalmarinta sanadlaha iyo hogaaminta wanaagsan ee lagu magacaabo kakoodhiya gudoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe oo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliilay xayiraadii garoonka magaalada caasimada ah muqdisho lagu saaray madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahayd sheekh sharaf sheekh axmed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha howlgallada atlantikada ee midooga yurub xeeralyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka hiiraan oo ka hadlay dad lagu soo qabto waxyaaba maanka dooriya kadib howlgal ciidamada dowladda ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka qaybgelaysa shirweynaha looga hadlayo horumarinta adeega boostada adduunka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya waddanka qatar kula kulmay dhegeysa waddankaasi qatar wasiir ku-xigeenka dekedaha dowladda federaalk oo tobabar la xiriira badbaadada nafta u fira shaqaale ka tirsan wasaaradda dekada iyo warshadaha ee maamulka jubbaland kulan looga hadlayay amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maanta ka dhacay isla magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan intaas aad maqasheen waxaan qodobada ugu doo koran warka habeenee reediyo cidaado goora u diyaargarooba warkaas hoontaasika faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waxay nubad talada arbacay soo gelayso taariikhda ku aastiisan tahay afar iyo labaatanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faafsan caa waxaa la diyaaraa saabiriin xasan maxamed
mahadsanid xasan axmed maxamed mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkiioo faahfaahsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil nin nabadoon ah loogu geystay magaalada muqdisho warkan waxaa sii anba qaadaya maxamed axmed haybe warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo xaafadda suuqbacaad ee degmada yaqshid ee gobolka banaadir ku dilay nabadoon caanka ahaa magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen xilligan nabadoonka la dilayey inuu ku sugnaa suuqbacaad islamarkaana ragga dhallinyaro ah oo bastoolado ku hubaysan oo ay halkaasi ku toogteen kooxihii ka dambeeyey dilkaas ayaa goobta si deg deg ah uga baxsaday waxaana halkaas gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya oo goobta ka qaaday meydka islamarkaana sameeyey baaritaano aan wax natiijo ah ka soo bixin ilaa iyo hadda caawiso raadiyo cadaado ayaa sheegaya in nabadoonka la dilay lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee nabadoon cabdiraxmaan axmed cabdulle oo ku magac dheeraa qaloosh suuq bacaad ayaa ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana mararka qaar ka dhaca dilal qorshaysan oo ay geystaan rag ku hubaysan inta badan bastoolado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta sannadlaha ah ee hogaaminta wanaagsan oo lagu magacaabo concordia warkan waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta sannadlaha ee hogaaminta wanaagsan ee lagu magacaabo concordia madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa lamarintan la qaybsaday ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya doctor abiy axmed madaxweynaha wadanka eriteria asayaasha afwaaka iyo mas-uuliyiin kale waxayna ku muteysteen abaalmarintan kaalinta saddexda hogaami ay ka qaateen nabadinta isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika abaalmarinta kakordhiya ayaa ah abaalmarin sanadle ah taas oo sanad kasta la guddoonsiiyo hogaamiyaasha caalamka kuwooda ku guuleysta shuruudaha bixinta abaalmarintaani
gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay xayiraada garoonka aadan cadda lagu saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed warkan waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed gudoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe ayaa ka hadlay xayiraadii dowladda federaalk soomaaliya ee saartay madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ahayd xilli uu doonayay in u duulo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland injineer faysal cali waraabe waxa uu sheegay in adag wuxuu yihiin xayiraada dowladda federaalk soomaaliya ay saartay sheekh shariif sheekh axmed wafdigiisii la socday kuwaasoo kusii jeeday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna uu xusay in arrintaas oo khilaaf xoog leh ay dhali doonto sidoo kale gudoomiyaha xisbiga uceed ee somalilan injineer faysal cali waaraabe ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan kicinta dhallinyarada ah yeeshe arrintaasi laga gudbi doono aadna ka tacabsidaynayaa madaxweynihii hore ee xamar shariif sheekh shariif shalayta waxaa loo diiday oo kismaayo tago waxaan leeyahay sheekh shariif orna adigu naftaada iyo naftaada canaana leh iyaga isku geystay inay food siiyaan inay yar oo argoosi ah iyaa isku geystay marka waxaan leenahay waa aragtaan qofkii iska dhiibo baawarkiisa waxa ku dhacay waa aragtaan wax ku qaata baan leeyahay gowraha dalkana aad baa loo soo galay waxayna soo galay wala ilaa nolol nolol iyo nabadii nolol oo wax kale aan ka shaqayn in dhallinyaratiina la dhex galo calamaanta loo dhiibo laynagu kiciyaa wey xamarna gurmud bay nooga baahantay haddii ala yidhaah hadalka gudoomiyaha xisbiga ucud ee somalilan injineer faysal cali waraabe ayaa ku so-aadaya iyadoo maalin ka hor madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ahayd oo ku sugan magaalada caasimada ee muqdisho loo diiday inuu u duulo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose isagoona ka qeybgal lahaa xalfadda calimasaarka ah ee madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha howlaha atlantikada ee midowda yurub mar kale xasan axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan xali kheyre ayaa maanta xafiiskiis ku qaabilay taliyaha howlgallada atlantikada ee midooda yurub ee la dagaalama burcabeeda anterios medal oo lagu helinayo safiirka midooda yurub ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa caddeeyay in dowladda federaalk soomaaliya ka go-an tahay in xeebaha dalka iyo marnada gadiidka badda laga xirib tiro burcabeeda ee dhibaatada ammaanyimada dhaqaale ku haya gobolkii guud ahaan caalamka andres medrol oo ra-iiswasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan calqar uga mahad celshay qaabilaada ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku ammaanay daalada la dagaalanka falalka barcabeednimada iyo afduubka salka ku haya taliyaha howlgallada atlantikada ee midooda yurub ee la dagaalama barcabeeda ayaa ballan qaaday inay dadageliyaan daalada lagu wiiqayo barcabeednimada isagoona meesha ka saaray dhibaatada barcabeeda hadda ku hayso ganacsiga caalamiga amniga badaha iyo dhaqaalaha caalamka xeeraraalyaha maxkamadda ciidamada ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dad lagu soo qabqabtay waxyaabaha maanka dooriya magaalada beledweyne warkan waxaa beledweyne ka soo diray bashiir cabdulle cismaan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiy labaatanaad ee gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa ka hadlay dad lagu soo qabtay iibinta waxyaabaha maanka dooriya magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in sharciga la horkeeni doono waxaa howlgalka sameynayey waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ay ugu horeeyaan ciidamada militariga iyo nabadsugidda iyo booliiskaba waxaa lagu soo qabtay xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejiyeen laamaha amniga habeenkaas jimcaha ilaa maalintii sabdiga ahay tiro dhan shan iyo toban xali ilaa saakina howlgalku sii socday tirada xabsiga loo gudbiyey maxkamadda ciidamada u gudbisay laguna soo qabtay maandooriyaha waa kow iyo labaatan oo dhammaantood gacanta ku haystay khamrada iyo xashiishka ay isticmaalayeen mid aan caddeemahiisa lagu qaban laamaha amniga ma aysan soo qaban laamaha amniga in sidaas ay u shaqeeyaana waxay ay dardaaran ka soo baxay saraakiisha hogaaminaysa iyo maxkamadda ciidamada oo shir wada qaatay waxaa suurtagal aanan ahayn noona cuntamaynin annakoo garaaddo wadano ciidamo mas-uulka ah mas-uuliyad aan sheeganayn in gabadha soomaalidu beledweyne ku nool habeenkii mid maandooriye cabsan daraaddeed ay gurigeeda ugu bixi weysa Ee, waxaan ugu mahad celinayaa bulshada reer beledweyne ciidamada amniga kala shaqeeya in shaqadaas la qabto maxaa yeelay cidda taleefanada soo diraysay oo ku wargelinaysay luuqyada xashiishka iyo qamrada lagu cabay waxay ahaayeen shacbiga cidda mahad celinaysa waxay ahaayeen shacbiga isku soo wada duuduub waa u mahad celinaynaa hooyo soomaaliyeed ama aabbo soomaaliyeed oo wiilkiisa oo labaatan jir ah meeshuu ku nool yahay ama xaaladda uu ku sugan yahay war aan ka haynin oo lasoo qabta isagoo gacanta midi ku haysta qamradii ayuu waalidka inuu ku yimaado ama nabaddoona ay ku imaadaan waxay ku leeyihiin wiilkayga oo liyu ahaa masaajid ayuu ku jira arrintaas way dhammaatay go-aan cadaa laga qaatay sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgalka ka dhanka ah iibinta maandooriyaha isagoo fariin u diray shakhsiyaadka maandooriyaha ka ganacsada ee ku nool magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo waxyaabaha maanka dooriya ku iibisa gudaha magaalada beledweyne xabsiga ayay dadkaas loogu talagalay xabsiga loogu talagalay ayayna jiraan waalidiintan waxaan leeyahay wiilkaada intuu bannaanka joogo ka warqab laakiin mar hadduu laamaha amniga gacanta uu ku soo dhacay maxkamaddaba wax la waafajinayo waa sharci waxaan rabaa inaan meeshan ka cadee waxaa jirta hanti ama baabuur lagu soo daabulo ama bajaaj lagu soo daabulo qamrada iyo xashiishka iyo mootooyin ayaa jira kuwaasna waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo go-aan guud oo ay qaateen laamaha amniga iyo xafiiska xerilaalinta ayaa jira baabuur walboo lagu soo qabta ama bajaaj walboo lagu soo qabta iyadoo sida alaabtaas waxaa la horgeynaya garsoorka ciidamada sharcigana wuu ku cad yahay oo qodobadiisu way caddeynayaan waxa meesha ku yaala oo hantidaas ku saabsan waxaa jira dukaamo lagu dhexgado iyo guryo lagu dhexgado waxaa jira dumar alaabtaas qariyoo guryaha ku dhexgado iyo dumar isticmaalaba dadka hadda lasoo qabtay dumarku ma jiraan laakiin wax lagu baadi joogo oo dumar magaalada jooga oo iyakana barnaamijkaas shaqo ku leh dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirweyne looga hadlayo horumarinta adeega boostada adduunka xasan axmed maxamed
wasiirka boosta isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayaa ka qayb galay shirweynaha aan caadiga ahayn ee midooda boostada adduunka kaas oo looga hadlayo qodobo la xiriira horumarinta boostada adduunka sida qaabka lacagaha u kala qaataan boostada adduunka gaar ahaan alaabta waaweyn ee ganacsiga wasiirka oo ka hadlayay ahmiyadda kulankaas u leeyahay dalkeenna wuxuu sheegay in shirweynahan uu yahay kii ugu horreeya nuuciisa ahaa oo soomaaliya ka qayb gasho tan iyo markii ay si buuxda ula wareegtay xubnimadeeda bishii abriil ee sanadkani taas oo ka maqneed tan iyo baburkii dalka ka dhacay waxayna ku soo aadaysaa xilli uu gabagabo marayo qorshaha lagu bilaabayo dirista boostada oo la filayo dhammaadka sanadkani wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale ka hadlay ujeedka safarka wuxuuna sheegay in kasugoo shirweynahani ay sharaar ducoodya la yeelan doonaan u b iyo dalal saaxiibo la ah dalkeenna oo laga hadlayo qorshaha dhismaha boostada soomaaliya oo la gaarsiin doono dhammaan maamul goboleeda dalka si dadka soomaaliyeed oo dhan ay uga wada faa'iidaystaan barnaamijkaasi wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan oo hulinayaan safiirka soomaaliya ee jenefa danjiraha ebyan maxamed saalax qoobaro ka socota wasaaradda ayaa kulamo la yeeshay agaasimaha guud u b d ku-xigeenkiisa iyagoona kala hadlay sida loo dhammaystiri lahaa heshiiska ay wada gaareen wasaaradda u b d bishii abriil ee sanadkani in dib loo dhiso adeegii boostada wuxuu laba huraan u yahay dhaqaalaha dalka maadaama boostadu la qaban karo adeegyo muhiim u ah dhaqaalaha sida fudaynta ganacsiga internetka fudaynta arrimaha maaliyadda iyo bixinta adeegyada dowladda ay muwaadiniinta ka faa'iidaysanayaan ayuu yidhi wasiirka oo ka hadlaya sida shaqaalaha dalkeen uga faa'iidaysan doonaan dubudhiska adeega boostada dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sanadkan ka baxday dalalka cunqootinta ay ka saaran tahay dirista dhinaca boostada iyo xuquuqa codaynta kuwaas oo gaaraya afar iyo labaatan dollar u badan afrika kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo boostada adduunka isbeddel weyn lagu sameeyey tobankii sane ee ugu dambeeyey ee adduunka ayna ku hordhiyeen kaas oo yareeyey dirista warqadihii caadiga ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waddanka qatar kula kulmay dhiggiisa waddankaasi wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane sadiiq xirsi warfaa ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka qatar kadib martiqaad uu ka helay dhiggiisa qatar maamulka shaqada iyo arrimaha bulshada dalka qatar yuusuf bin maxamed al cusmaan ayaa maanta ku soo dhoweeyey xarunta wasaaradda wafdiga uu hogaaminayo wasiir sadiiq warfaa iyada oo wadahadal ay labada dhinac yeesheen diiradda lagu saarayay xiriirka labada geesoodka ah ee labada dhinac iyo sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa gaar ahaan dhinacyada shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane sadiiq xirsi warfaa ayaa uga mahad celiyey dhigiisa dalka qadan martiqaadka iyo wadahadallada ay maanta ku yeesheen xarunta wasaaradda horumarinta maamulka shaqada iyo arrimaha bulshada dalka qatar wadahadallada aan maanta yeelanay waxay bilow u yihiin kulamo soconaya laba maalmood waana tallaabo lagu xoojinayo wadashaqaynta iyo iskaashiga labada dhinac ayuu yidhi wasiir warfaa waxa uuna intaa ku daray inta ay socdaan kulamada in uu sidoo kale kula hadlayo dhigiisa dalka qatar sidii xukuumadda dooxa ay u ballaarin lahayd kootada muwaadiniinta soomaalida ah ee ka faa'iidaysanaya shaqaalaysiinta muddada uu dalka qatar ka socda tartanka dalalka ee kubadda cagta koobka adduunka ee la qabanayo sanadka labada kun labaatan iyo labada wasiir sadiiq warfaa ayaa sidoo kale sheegay in ay dowladda qatar ay kala hadlayaan dib u howlgelinta manhajka horumarinta iyo maaraynta soomaaliya dibna u anba qaadi doonaan heshiiskii ay labada dalgaleen sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii oo la xiriiray iskaashi shaqo wadaag iyo horumarinta bulshada waxaana diiradda saarayna ayaa ah sidii shaqo abuur macno leh waxna taraysa bulshada soomaaliyeed loogu heli lahaa ayuu ku daray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane sadiiq xirsi warfaa ayaa sidoo kale muddada uu ku sugan yahay dalka qatar la kulmaya ra-iisul wasaaraha dalka qatar cabdulaahi binu nasar binu khaliif alzani kulan looga hadlayay amniga magaalada beledweyne ayaa maantay lagu qabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan mar kale bashiir cabdulle cismaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayay amniga waxaana ka qaybgalay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya kulanka kadib waxaa warbaahintan la hadlay taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed korneel faarac cali waasuge waxaana uu sheegay in ciddii lagu arka iyadoo hub sharci darra ku dhex wadato magaalada beledweyne tallaabo laga qaadi doono maanta halkan waxaa isugu nimidnay hay-adaha amniga iyo maxkamadda ciidamada beryahan gobolka hiiraan xaalad amni darro ka jirtay xaaladaas oo dadka shicibka ahoo gobolka degan u dulqaadan waaye ha noqoto mid al-shabaab iyo ha noqoto mid amni gudaha oo dadka muqaadaraadka isticmaala dad shibilhoo iska yimid oo magaalada hub la soo galay iyo arrimo badanba arrintaas waa loo dulqaadan waayey waxaan halkan baaq maanta uga dirayaa hay-adaha amniga inay arrintaas ay u istaagaan ciidamada qalabka sida dhammaantood meeshan waa ku dhan yihiin maxkamaddii way joogtaa waxaan rabnaa in tallaabo adag laga qaado arrintaas argagixisada al-shabaab oo laga hor tago iyo wixii gacansaar la leh ciddii gacansaar la leh iyo argagixisada oo laga hor tago qodobkaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye hubka sharci darraah ee magaalada lagu wato see amni loo sugayaa haddii hubka oo uusan noo tiro koobnayn hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida ka shicibka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaatii ka tahay maxkamadaan keenaynaa waa la wareegaynaa dadku ha dhigto beryahan waxaa la caadayst in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo bax dhulaan isku haysanaa qola hub la soo bixi meesha nidaamaa ka jira dowladnimaa ka jirta dadku ha soo dacwoodo laakiin reer reer hebel dhulay isku haystaane qoryayna saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno taliyaha guutada shanaad qayb toddobiy labaatanaad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay ka mamnuuceen gawaarida miraayadaha madow si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada beledweyne baabuurta miraayadaha beesalkaa wada iyo baabuurta wada bajaajyada oo laga furay taargada laga furay haddii gobolka niman kale ka taliyaanay baabuurta taarga laga furo haddaan is arkaynaa baabuur kasta oo taargalaana oo la soo qabto ganaaxuu mutaysana marka koowaad ganaaxuu mutaysana marka labaad waa mutaysana marka saddexaadna waa lala wareega hay-adaha amniga waxaan ku wargelinaynaa inay dhammaan hawshaas ka howlgalaan annagoo isku duuban aan ka wada howlgalno shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan dadka ku dhuumaalaysanaa guryahooda ama cashiishka ku cabaa ama shuftada al-shabaaboo soo gelaysa inay soo sheegaan ay ciidamada amniga gacan siiyaan habeen iyo maalinna waa u soo jeedaynaa waana la dagaalamaynaa wixii arrintaasoo dhan faraha kula jira horta sideedaba xoogga dalka soomaaliyeed inay jaad cunaan haata looma ogolo ciidamada qalabka sidana waa nala mid oo nuucyadooda kala duwan ciddii lagu soo qabto ciidamadana way ka baxaysaa gaal shiro dheerayna mutaysanaysaa ciqaab dheeray mutaysana haddii aan sidii kuwii hore intay sheegeen aan la kufana waad arki doontaan hadday fushana waa arki doontaan laakiin aniga go-aankaygu wuxuu yahay in la fulo guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaan la socodsiinaysaa anigoo ah sabriin xasan maxamed intaan ku kulmi doono warkan warka xiga sida iyo ammaanaal